halkani waa shabakada warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
maxaa federaalka loo keenay federaalka waxaa loo keenay cid walba meesheeda dowladnimada inay inta kusoo gaarto iyadu tashato iyadu isdoorato iyadu ay hogaankeeda oo muxuu ahaaye u- iyo amuuraha u gaarka degaankeeda iyadu ay qabsato wixii soomaali kala dhexeeyana dad inta u dirsato dowladdaas soomaalida dhan ka dhexeysa ay ku lahaato waa nidaamka federalismku waa intaas idinku marka maanta wiilalaad doorateen baarlamaankeenna waa dhahdeen hadday idinku xumaadaan yaad ku eedaysaan haddii ay sharci dejintii loo baahnaay iyo nidaamkii loo baahnaay oo u gaarka ahaay maamul goboleedka ay sameyn waayaan yaad ku eedaysaan hadday muxuu ahay wixii gacmo gacmaysaana dowladdii maalinba wasiir meel inta ku tagaa inta handadaan ay kis maxaanku dhahdaa laaluush ka qaataan oo wixii ay dad yaad yaad eedaysaan horta raaxada oo federaalistku leh waa intaas inaad dadku in ayagu is eedaan wallaahi xamar baasaana laga yeelay dowladayda ah muxuu ahay inta ka dhacday aan la isdheen xukunna idinkama jiro go-aan qaadasho darihiina degdega imidiyaka inaad go-aan ku gaartaan xamar idinkama jirta halkaan ay adinkiisa